جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus dagaal culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo hawada sare ay ka taageerayaan diyaaradaha saliibiyadda ee maraykanka ayaa xalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid a wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in madaxa kooxda ridada iyo saraakiishiisa ay shaqadooda ku kooban tahay boobka hantida dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho kulan wadatashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee mudug iyo hoggaanka dhaqanka beesha reer xaaje saleebaan ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas ugu yaraan saddex ruux oo shacab ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday kadib markii uu ku soo dumay guri dhismo ku socotay oo ku yaalla magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya guddiga dhismaha masjidka jaamac ee degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka warbixiyey halka uu maraya dhismaha masjidka iyagoona baaq u diray dadka muslimiinta bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gedo ayaa goob fagaaraha ku daawaday xalaqaadka filimkii geedigii gurguurte guul mise gebidhacleen oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa subax arbaco ah taariikhii hijriga waa kowda bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaal culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo hawada sare ay ka taageerayaan diyaaradaha saliibiyadda maraykanka ayaa xalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo warkaas iyo war kale oo ku aadan howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allaah oo ka dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose waxaa inoo faahfaahinaya cabdulqaadir rabbaani dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa murtadiinta oo hawada sare ay ka taageerayaan diyaaradaha salibiyadda maraykanka ayaa xalay waxa uu ka dhacay duleedka magaalada kismaayo dagaalka ayaa yimid kadib markii kolonyada murtadiinta ee kismaayo ka soo baxay oo maraykankana hawada sare uu ka taageerayo ay isku dayeen in ay soo weeraraan deegaanka beerxaano oo ka mid ah deegaanada dhaca duleedka kismaayo laguna maamulo kudhaqanka shareexada islaamka dagaalka markii uu muddo kooban socday waxaa murtadiinta u soo degay dayaarad helikobter ah oo goobta ka qaaday meedadka iyo dhaawacyada murtadiinta iyadoona weli aan si rasmi ah loo xaqiijinin tirada dhimashada iyo dhaawaca ee diyaaradaha helikobterka xalay ay ka qaadeen goobta dagaalka ugu dambayntiina murtadiintii duulaanka soo qaaday ee diyaaradaha maraykankana hawada ka taageerayeen ayaa iyaga oo jabay waxay dib ugu laabteen magaalada kismaayo sidoo kale gelinkii dambe ee shalay ayay maleeshiyaadka murtadiinta ku jabeen duulaan ay ku soo qaadeen deegaanka beerxaano waxaana dagaalkii shalay looga dilay hal askari oo murtad ah laba kalena waa looga dhaawacay dhanka kale wilaayada banaadir howlgal gaar ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen agaarka isgoyska ifka xalane ee magaalada muqdisho ayaa lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ka tirsanaa sirdoonka riddada oo halkaas ku sugnaa waxaana laga dilay mid ka mid a maleeshiyaadka halka mid kalena laga dhaawacay dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxaay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay duleedka degmada qoryooley oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay ee wilaayada shabeellada hoose dhimashada waa saddex askari oo murtadiin ah khaniimaduna waa laba qori oo e k afartan iyo toddoba ah iyo boosashkooda geesyada towxiidka ee ka jihaadaya bariga afrika ayaa sii kordhiyey weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta ee isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid rabbaani xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in madaxa kooxda riddada iyo saraakiishiisa ay shaqadooda ku kooban tahay boobka hantida dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xubnaha sida weyn u mucaarasan kooxda riddada ah ee soomaaliya ee uu hogaamiyo xasan gurgurte ayaa sheegay in siyaasiyiinta iyo madaxda riddada ay noqdeen kuwa hantiraalis ahaa markay xeelka qabtaan aysanna waxqabad lahayna wuxuu sheegay murtadkan in murtad weliba markii uu xeelka qabto hamigiisu yahay halkii uu dhaqaale ka samayn lahaa rol model hadda waxaa noqday maxaa ka heshaa dowladda intee dhadhac leh intee wax laga leeyihiin aniga meeqaa iigu jirto dhul ma heshay qandaraas ma heshay ma qaadatay maxaa haysataa waxa dhanba luqadda xataa narratifeka discussionka doodaha hadda socdaho dhan waxaa waaye hebelaa wax laga qaataa hebelaa wax bixiya hebelaa wax hela adi maxaa kuu soo dhaca adi dheeraad maxaa haysaa waa meeshii la rabay in naf iyo maal iyo wakti iyo maskax iyo juhdi la geliyo waayo ayadaa wax laga raadinaya wuxuu sidoo kale weerar afka ku qaaday siyaasadda arrimaha dibadda ee kooxda riddada ee xasan gurgurte taasoo uu sheegay inaysan lahayn mowqif oo maalin walba ay isbeddesho wuxuu si gaar ah u soo qaatay qaabka siyaasadeed ee kooxda riddada ay ku wajahday etoobiya taas uu sheegay in maalin weliba kooxda riddada go'aan cusub qaadato sidoo kale murtad cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in hadda ay macno beleen jogooyinka kooxda riddada la qabto oo uu sheegay inaysan macno badan lahayn dowladaha markaa isqabannay ajnabiga ah oo etoobiya ugu horrayso aw diblomaasiyaddeenii maanta hadalaa maqle beri mid kalaa maqle beri mid kale ku-xigaa maqle beri dama mid kalaa maqle ayagana hal hadal besay ku hadlaayaan hal hadal besay haystaan balaan rabnaa sekuur ah riyaala bal ah sustainabal ah halkaasay la taagan yihiin meel kale ma u dhaqaaqaan annaga maanta waa cadow beri waa saaxiib beriama arki karno ilmaheennay laayeen dadka ayagaa ugu fiican naftay noo hureen annaga annaga la isbabeddelayno because ma lihin dee capacitigii capacity wax kuma xulnaba dee hadda xataa xilalkii dowladda waa macno beeneen maxaa xil weyn qof haya xil yar ugu dagaa ii sheega idinka qof xil weyn haaya oo dad soo doorteena xil hoos u dagaa muxuu ugu dagaa ma inuu heelad soo dhisa dal miya marka dambe waxaa la arki doonaa ra-isul wasaare agaasima raadinayo halkaasay ku dhammaan doontaa meesha ku socda diblomaasiyaddeenii macno ma leh ciidamahan oo idil waxay imaanayaan xilliga raqaqobka siyaasadeed uu ku sii dhexbahayo siyaasiyiinta iyo madaxda kooxda riddada ah ee soomaaliya kuwaasoo hadda khilaafkoodii uu gaaray meeshii ugu sarraysay
mahadsanid marwan kulan wadatashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee mudug iyo hoggaanka dhaqanka beesha reer xaaji saleebaan ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inoo haya
shirkan wadatashiga ay isugu yimaadeen waxgaradka jufada warfaa oo ka mid ah beesha reer xaaji saleebaan ee degta wilaayada islaamiga mudug shirkan ayaa waxaa looga arrinsanayey aayaha beesha reer warfaa oo madmadow soo kala dhexgalay iyadoona laga wada heshiiyey arrimahaasi oo dhan shirka ayaa waxaa garab socday dowlad diini ah taas oo ay ka wada faa'iidaysteen odayaasha iyo waxgaradkii reer warfaa ee ku tashanayay muddada shanta maalin ah shir ka dhacay magaalada camaara ee wilaayada islaamiga ee mudug kadib waxaa laga soo saaray bayaan ka kooban dhowr qodob waxaana goobta ka akhriyey maxamed ibraahim jaamac kow adkaynta ku dhaqanka shareecada islaamka labo beeshu waxay xalisay wixii khilaafaad dhexdooda ka jiray saddex beeshu waxay isla qaadatay inay isla bixiso diyada caaqilada ah si waafaqsan shareecada islaamka waxgaradka warfaa waxay ugu baaqeen dadka beesha ka soo jeeda in ay u hoggaansamaan qodobada ka soo baxay shirkan waxaan caddaynaynaa annagoo ah beesha reer warfaay khaasatan reer camaaraad iyo carro kala duwan inaan ku heshiinay diyadii caaqilada ahayd oo gaartay konton ilaa wixii ka badan inaan wada bixinno annagoo cali iyo aadanba ah kadib markii wax badan ree warfaay isku dhegdegeen sida wax loo bixi lahay jameecada u timid oo beesha reer warfaay walaayadu juhdi weynay ku bixisay beesha rawe khilaafkeeda ilaahay ajar ha ka siiyo alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaa ka soo baxay juhdiga ay ku sameeyeenna heshiis wanaag iyo sharaf leh ayaa ka soo baxay diyooyinkay qaybsadeen waxay ku qaybsadeen wixii ay u dhasheen cali iyo aadanaa la yidhaahdaa konton diyo ah ay beesha reer warfaay oo dhamme isugu imaanaysa cali iyo aadan wixii ka hooseeyana cali iyo aadanay u kala qaateen raallay ku noqdeen naqiibka reer warfaa axmed maxmuud foolfooley ayaa isna goobta hadal ka jeediyey dowladaas baan soo qaadanay shan maalmood waxaa dhinac socday shir u dhexeeya beesha reer warfaa beesha reer warfaa waxay ku heshiiday in ay qaataan kuna dhaqmaan shareecada islaamka wax kasta oo umuurahoodaana ay ku xaliyaan shareecada islaamka waxaa la isugu keenay in ay markhaati ka noqdaan ummadda boqolka qof kor u dhaafaysa oo wujuuhdeena ka muuqata walaayada gobolka mudug mahadu ha ka gaadho qayb bay ka ahaayeen shirarka waa mahadsan yihiin ayaguna bacdamaa allah sida ay soo xuseen walaalahay ciddu laba beelood ayay u dhalatay labadaa beelood inay magta isla bixiyaan ayay ku heshiiyeen waaliga wilaayada islaamiga ee mudug ayaa kelimad ka jeediyey madasha shirka wadatashiga reer warfaa ayaa kula dardaarmay in la adkeeyo qodobada ay ka soo saareen shirkani jazaakum allaahu khayran waxaan wada dhegaysanaa bayaankii ka soo baxay aragtidii la uruuriyey ee beeshu ay yeelatay bayaankii ka soo baxay iyo aydaaddiisii bayaanka warfaayo sidaad u soo saarteen wakhtiga aad geliseen aad u soo saarteen inaad u fulisiin waa dardaarmi lahaa beeshu waa beelweyn gobollo kala duduwanna waa degan tahay waxaan leeyahay marka wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu wilaayada islaamiga ee mudug ayaa u taagan heshiisiinta dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada iyo la dagaalanka murtadiinta iyo gaalada duulaanka ku soo qaaday deegaano ka mid ah wilaayadaas
mahadsanid cabdiraxiin ugu yaraan saddex ruux oo shacab ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday kadib markii uu ku soo dumay guri dhismo ku socotay oo ku yaala magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa la xaqiijiyey dhimashada hal qof iyo dhaawacyada tiro kaloo dad ah kadib markii uu la soo dhacay bulikeeti xilli ay dhismo ka wadeen guri ku yaala waddada kow iyo tobnaad agagaarka carwada royal moll ee xaafadda isliya ee deegaanka kamuikunji ee ismaamulka nairobi wararku waxay intaasi ku darayaan ilaa ay saddex ka mid ah shaqaalaha dhismayaashaasi ay ka soo dhaceen dabaqa saddex iyo tobanaad ee dhismuhu ka socday dadka waxyeelada soo gaartay ee dhismayaashaasi ka soo dhacay ayaa ahaa shaqaalaha guryahaasi dhisayey waxaa sidoo kale jira dad marayay dhismayaashaasi hoostooda oo dhaawacyo fudud ay soo gaareen dhanka kale waxaa burburay baabuur hortaalay dhismayaashaasi iyo kuwo kale oo waddada marayey magaalada nairobi gaar ahaan xaafadaha ay soomaalidu degaan xilligan waxaa ka socda dhismo xooggan iyadoo shirkado laga soo kiriystay caalamka intiisa kale ay dhismayaashaasi wadaan soomaalida nairobi ku dhaqan ayaa waxaa wada maalgashi ku aadan oo waddankaasi iyagoona si ka fiirsis la'aan ah hantidooda u gelinaya
mahadsanid abuushayba guddiga dhismaha masjidka jaamacee degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka warbixiya halka uu maraya dhismaha masjidka iyagoona baaq u diray dadka muslimiinta waa kan yaasir maxamed oo warbixintan inoo haya dhismaha masjidka jaamaca ah ee abuubakar sidiiq ee degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan oo meel dhex maraya kana kooban saddex dabaq ayaa waxaa si weyn uga qayb qaatay bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada celcali ee wilaayada hiiraan guddiga dhismaha masjidka jaamaca ah ee abuubakar sidiiq ee degmada ceelcali ayaa ka warbixiyey dhismaha masjidka oo meel dhex maraya kana kooban saddex dabaq anigu waxaan ka mid ahay odayaasha degmada ceel caley gaar ahaan masaajidkii hore ee ceel caley ayaan mu'adin ka ahay baahida waxaa keentay masaajidkan in aan bilaawno baahiyaa keentay baahidaasoo ah masaajidkiiyoo duqoobay asigoo roobka soo daynaayo asigoo yaraaday intaas markii isukaan qabatay waxaan damacnay in masaajid cusub aan dhisinno oo masaajid weyn oo jaamic ah kabacdi dhulkii ayaan raadinay nin walaale ee degmada ceel caley dadkii deggan ay ka mid ah ayaana siiyey dhulna siiyey dhulkii asiga ahaay ayaan ka bilownay masaajidkan masaajidkan hadda dhismihiisa uu noo socdo cabir ahaan waxa uu ka kooban yahay soddon ber soddon waana saddex bayaano oo qaybta dhexa ay tahay haafadabaq loogu talagalay dumarka masaajidkan dhismihiisa waxa uu socdaa muddo shan bilood ah wuxuuna marayaa shubka bayaanada labaad wuxuuna ku taagan yahay tirir oo keliya ma laha wax derbiya waxaana loogu talagalay naqshad ahaan masaajidka inuu yeesho laba minaarad sidoo kale barxad weyn goobo weesaqaad iyo musiqulo qiimaha guud ee injineerku noo sheegay ee masaajidkan inay ku baxayso waa lacag dhan lix boqol oo kun oo doolar hadda waxaa baxday laba boqol oo kun oo doolar waxaa dayn oo nagula leeyahay oo hadda taagan waa toddobaatan kun oo doolar guddiga ayaa sidoo kale ugu baaqay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadkii islaamiga iyo guud ahaan caalamka inay ka qayb qaataan dhismaha iyo dhammaystirka masjidka jaamaca ah ee degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan anigoo ka mid ah odayaasha degmada ceel cali waxaan maanta taagannahay dhismihii masjidkii cusbaa ee abubakar sidiiq ee degmada ceel cali heerkaas hadda uu walaalka warbixiyeyna waa marayaa dadka deegaanka waa dadaaleen waxaan ka codsanaynaa culayskaas inay muslimiinta naga caawiyaan insha allahu tacaala allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay innamaa yacmuru masaajid allaahi man aamana billaahi walyowmi alaakhir masaajidada waxaa dhisa qof iimaan leh oo ilaahay rumeeyey aakhirana rumeeyey nabigana wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man banaa lilaahi masjidan bana allaahu lahu beytan fi ljanna ninkii masjid ilaahay dartii u dhiso wax yar baa ha ahaadee ilaahay jannada ayuu guri ugu dhisaa walaalayaal marka waxaan idinka codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan dhismaha masaajidka abubakar sidiiq ee saddexda biyaana ka kooban ee degmada ceel cali insha allahu tacaala ciddii masaajidkaas wax ku caawinayso nambarka nagalala soo xiriiri karo lacagtana noogula soo tuuri karo hormuud iyo somteelba leh waa fura sagaal siddeetan toban iyo saddex toban iyo siddeed haddaan mar kale ku celiyo waa fura sagaal siddeetan toban iyo saddex toban iyo siddeed hormuud iyo somteel ama ii dahab io e v z ugu dambayntiina bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gedo ayaa goob fagaaraha ku daawaday xalaqaadka filimkii geedigii gurguurte guul mise gebidhacleen oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya halkan waa fagaaro ku yaala degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gedo oo uu martigeliyey daawashada qaybo ka mid a xalaqaadkii shantaha ee mu'asasada alkataa'ib ay ka diyaarisay fashilkii xamladii murtad xasan guurguurta uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah oo loogu magacdaray geedigii guurguurta guul mise gabidhaclayn qaybo ka mid a bulshada ku dhaqan degmadan ayaa u soo daawashatagay si ay ugu indhaqabowsadaan jabkii uu la kulmay murtad xasan sheekh maxamuud idaacadda islaamiga andalus ayaa mikrofoonka la dhex qaaday bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde iyadoona ay weydiisay siday u arkaan xalaqaadkan ay daawadeen filinka aan daawannay wuxuu ahaa filinkii musalsalka ahaa oo ay soo saartay alkataab kuna saabsanaa geedigii gurguurte guul mise gebidhaclayn waxaa ka muuqatay gebidhaclayn baa ka muuqatay iyo guul uu gaaray islaamka ka muuqday iyo khasaaro iyo rubci iyo argagax iyo been ku dhacday gurguurta iyo geedigiisii iyo horumar uu gaaray muslimku si guud anigana qalbigayga iyo maskaxdayda iyo aragtidayda lama soo koobi karo ah waxa aan meeshaan ku arkay wax aad loogu farxo oo aad loola yaabaan meeshaan ku arkay waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala guushaas inuu noo siyaadiyo gaaladana jabka iyo hasiimada uu u siyaadiyo waxaan ku daawanay filim qiimo badan oo ka turjumayey wixii dhacda ahaa oo kufri loo geystay ilaahay baa ku mahadsan iyo meeshii u dambaysay iyo guuldaradii iyaga la gudboonaatay iyo guushii u soo hoyatay islaam ay u kala tahay xaqa iyo baadilka sida uu u kala sareeyo ilaahayna u kala tilmaamay ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilaah kaasaan ku daawannay marka alxamdulilah waa wuxuu kala kulmay horta khasaaro lama ilaawaana oo taariikhdiisa baalmadow ku qortay islaamkana waxay u noqotay guul lama ilaawaan islaamka u noqotay mid caadaas sara gaysay ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilah magaay cali xuseen xasanlare degmada eladirow وكلنا ما كداودي فلفل ايدين عجيب بدي انا ايد مسلمين انكراها سان قالنا ارجيها كداودي مركا مسلمين ما يبلها اني كو مسلمين كو فرحيان جهاد كسومالي بري افريكا كدها كدها سود اني مرلي لما جباريان oo gaalada miig ihraab la saatma guurguurta sameeyeen guul ig dagay gabadhaleen waa insha khasaar muslimiinta ma balana marka sii rogaan aniyo insha marban aan ku gaaban dagaalka guurguur sunu balana toobashada toobashana way saxdad aragad ku sii daro muslimiin insha Allah keen gala doona mujaahidna raga la shabaab waa balama aad ilaahay baa la gali waana marna ku miin ku nii jaba doona aniyo adow ka jabdeersi ano murtina la saatma degmada ceel cadde wilaayada gobolka gade ha waxaan ku daawaday filim aad iyo aad u qiimo badan waxa si gaar ah isoo jiita wallahi murtadiinta iyo gaalada waxa aragtay lagu dhigay walaalaha mujahidiinta ku dhigayaan guurguurtana waxaad aragto fagaaraha ka sheegaya markasta cagta la marinaayo jawaabteedii oo cad la siinaayo waad aragtay meel kastoo weerar iyo ama gaalo kastoo kufaar kastoo soo dirsato oo asaga laiska soo horumarinayo loogu abaalgudayana waad aragtay meel kasto wallaahi si adag iyo adag baa loogu falceliyey wuxuu xaaqin marinaya ama wuxuu soo afjari kara ma lahan meel kastuu joogana asaga ayaa lasoo afjaraya insha allah biidin illah guurguurtana wax kastuu fagaaraha ka sheegayana haddee jawaabteedii oo cad markasta la siinaayo muqdishuu jooga insha allah madaxtooyadan la wareegi
taxanaan ayaa si weyn looga daawaday fagaarayaal kala duwan oo ku yaala wilaayaadka islaamiga iyo dhammaan dalka soomaaliya mahadsanid casaam warbixinta casaam waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saako arbaca idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan war la mida intaan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu